subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington wasaaradda warshadaha ee jabuuti ayaa ku guda jirta baryahan dambe dadaal lagu xoojinayo dardargelinta lagu kordhinayo tirada warshadaha ka howlgala jabuuti iyadoo jabuuti lagu tiriyo dalalka aadka ugu dambeeya xagga warshadaha agaasimaha warshadaha ee wasaaradda warshadaha jabuuti abuubakar sidiiq ismaaciil axmed ayaa dadaalka ay wadaan waxa uu uga waramay waryaheena jabuuti ramadaan muuse
annaguna waxaan mas-uuliyaddeena saarna waxaa weyaan daraasaadkii inaan waxayno bolitiga industriya jabuuti taana dhammaadkiiyaan qaran ee jabuuti arrimaha warshadawarshadaha ahaa iyo habka loo geli doono iyo seel loo geli doono iyo dadka wax loo qaban doono iminka wixii nagu adka awalkii hore baalkii waan ka soo waan ka soo gacmo fulan haddii hore koraan noqoto biyobiyola'aan noqoto koraanko qaaliyaa noqdo waxay laydhaha afka qaraad baa jira mesure d'accompagnement aussi way bilaamatay ilaa sanadii hore imkoon maala socodkaha waxaa kamid a fiscalitiga la bedelayo waxaa kamid a cashuuraadka la bedelayo waxaa kamid a code d'investissement la bedeli doono nidaamka maalgelin la bedeli doono waxaayaa kamid noqon doona ta kalena jabuuti kuma kumlaan heyjadaha iyo jabuuti waxaan doonnaa inaan ka waxayno oo qorshaha ku jira oo qorshaha dowladda ku jira waxa la yidhaha afka qaraad centre d'incubateur waa meelaha baalkii qof maanta dhallinyara noqoto baska shaqo abuur waa inaa haddii tolal bilaawo intii dowladda haddii tole blasba ma jiraan u maleeyaa donc dadka waa inaa laga dhaadhiciyo waxa la yidhaha esprit entrepreneurial oo siday bahalkii maskaxdooda u fufuli lahaayeen oo bahalkiian qorshoa iyo fikir ay maskaxa ku hayaan ay u developayn lahaayeen siday daraasaadku waxayn lahayn siday lacagta u doodoonin lahayn waxaa kaaya iyaan haddii tole hawsheediina galaynaa dee wax badan wax badan wax badan iyaa yaa ku jira bahalkii waqtiyaashan soo socda nagu fudhaya insha alla de ilaahaynan la qabto insha alla khayrun baana jeennaa iyo bahalkii shaqo abuur badan badan inaan waxayno
inta badan heerka degmadan geeska africa waxaa jabuutian lagu tiriyaa wadamada dhinaca warshadaha aadka u dambeeya maxaad ka odhan leeda arinta waarun waarun oo ma diidanin waxaana ku diidanin baske waxaan haystay dhibaataya ani haddeer kuu sheegay kooraanka nagu adkaa nagu qaali ahaa biyihiiba yaa bahalkii nagu yaraa dhalinyartii formasoonka adikuad waxa la yidhaha baske waxaan soo warramana inta badan imka administrasoon joogto bahalkii programkii bahalkii faransiisku naga tegey oo bahalkii teoriyown iminka dhowaan laba sannood saddex sannood hawsheedu waan ku jirnaa sida bahalkii farsamada gacanta injineerada tegnisiyaasha aan u badin lahayn oo iniga arkaya universityga maanta jabuuti inta bahalkii formasion technique jirta oo iniga arkaya maanta inta liisay technique maanta jabuuti la bilaabay formasion bahalkii professionel waa kan hawshee dhinac la xirfadaha la wado iyo wixii dee gacanqabadkii dowladdu ay jirin markii hore oo aniga kule imika codeinvestism waxaan bedilaadan oo dhan aa wadno hawsheeday ku jirtaa xilliga su-aasha waa been ma odhanayo waa run laakiin mahmahadii loodhanaya maxaa ahayd waa la waantoogaade waan waantoognay waan waantoognay waan weynaanay afartan baan ku socnaa haddii toole xilliga waxaan aragnay inaa warshadaynta laga maalmayn haddii toole oo hawsheedana la galayo madaxweynehuna ugu horeeyo wasiirkayguna ku xigo inta kale dowladana baalkii ay gacan qabanayso xilligaa markaad leedahay antigason regional xagga arinta isdhexgalka dhaqaale bal haddaad nooga waranto mustaqbalka jabuuti ku leedahay maxaa lays odhan karaa qoladii ugu horeysay labadii wadan ee ugu horeeyey afrika wax meel wala dhigata waa anagii etoobiya koraankii baan sheegayaa waxaa noo soo socda proje inaad ogtiin mooyaane biyo aan etoobiya kasoo qaadi doono pipeline aan ku keeni doono jabuuti ganacsiga laga dhexee labadeeda waa la kala maalmaan etoobiya tjv ku jirta hadda waaniga arkay anagu talan yar baan la soconaa weli talaankeeniba hadeeto la furayaa talaankii kale aan ka hadlayana baalka hadeeto hore waan bilaabi doonaa iyaku diisolkaad toban dhibic iyo ku socdaan labaiyo toban bay ku socdaan anagu lix baa ku socnaa laakiin insha allah ganacsiga iyo baalkii wada wanaaga iyo wada baalkii shaqaysta aniga etoobiya wax noo yaala oo wax kowa afrikada ta kalena etoobiya un maahee intii kale ee gobol ahaan waxaan ku jirnaa igaadka ku jirnaa oo sagaal wadana waxaan ku jirnaa komisaaga oo sagaaliyo toban wadana dee adiga arkaya adduunyadii oo dhanba waa warshada waxay leedahay dee jabuutina haddii toole waan warshadaynaa insha allah ilaahay hadduu nagala qabto iyo baalkii hogaanka uu nahorkacayee intaa oo dhanba na soo hayay oo ugu mahadnaqanaa xaggan waa waqtigeygii baan leenahay waa waqtigeygii waa waqtigeygii waa waqtigeygii kii tananka soo raacay waa soo raaco kii kalena waa arki doontaa bacdo laba sanood saddex sanood ilaahay hadduuna gaarsiiyo waxay jabuuti noqonsiay noqon doonto jabuuti kaasi wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda warshadaha ee jabuuti abubakar sidiiq ismaaciil axmed oo u warramaya wariyaheenna magaalada jabuuti ramadaan muuse